بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدوميها قولها وكيلها ku-xigeenada xubnaha golaha wakiilada saxaafadda marti sharafka ka soo qayb gashay madashan maanta ay taariikhdu tahay shan iyo labaatankii november laba kun iyo afar iyo toban anigoo ah guddoomiyaha hanti dhowrka guud ee dowladda waxaan halka ka soo jeedinayaa ugu horeyn salaanta islaamka salaanka bacdi waxaa farxad noo ah oo aan aada iyo aada ugu faraxsannahay inaanu hor nimaadno kal fadhiga golaha wakiilada dowladda puntland maanta arar warbixinta waxqabadka hantidowrka guud ee dowlad ee dowladda puntland qoraalkeeda iyo iyo iyo ujeeddadeeda waxaa waxay waxay waxay xambaarsan tahay oo si urursan usoo gudbinaysaa doorka iyo nuxurka shaqo ee hantidhowrka guud ee dowladda waxay talo iyo tilmaan idinka siinaysaa waxqabadka hay-adda si aad xogoogaan ugu noqotaan waxqabadka horumarka xaaladiisa hiilashadiisa hiigsigiisa iyo caqbada haysta ujeeddada hantidhowrka guud ee puntland hantidhowrka guud ee puntland waxaa la aasaasay sagaashan iyo sideedii jiritaankiisa iyo waxqabadkiisa waxaa qeexaya dastuurka puntland qodobka boqol iyo sagaal iyo boqol iyo toban qaab dhismeedka hawl howlgalkiisa fulinta waajibaadkiisa iyo habka shaqada waxaa qeexaya sharci shan iyo toban oo soo baxay labiyo labadii kun sebtember ee hantidhowrka guud xarunta hantidhowrku waa garowe wuxuu xafiis ku leeyahay boosaaso qaab dhismeedka hantidhowrka guud wuxuu ku tilmaaman yahay dibu habeynta dambe oo hadda aanu samaynay halkan waxaan idhi waa idinku soo lifaaqaynaa laakiin kuma lifaaqno xafiiska hantidhowrka guud waxaa ka howlgala anigoo ah guddoomiye afar ku-xigeen labiyo labaatan hanti dhowre oo u qaybsama nimanka madaxda ah tiimamka nimanka madaxda u ah iyo baarayaal hal agaasime shaqaale hoose oo labiyo toban qof ah afartan qof bay bahadda shaqeeya waxaa intaas dheer saddex qof oo internashiib ahaa oo march laba kun iyo afar iyo tobankii ee ahayd inay ku soo wareegaan xafiiska oo laba ka mid ah uu xafiisku qaatay oo labiyo labaatan ku noqonaya waxay ku noqonayaan afartan iyo labo wadarta guud sidaas waxay unoqonaysaa marka labadaa internship oo aanu dhowrayno dhowaan ilaa ansaxiyo afartan iyo labadaas weeye afartan iyo labadaas ayaana miisaaniyadda ku jira waxaa kaloo ka howlgala hal khabiir oo cusmaan cali cusmaan maxamuud cali la yidhaahdo iyo laba internaship oo hay-adda i o m ugu deeqday hantidhowrka guud laba kun iyo afar iyo tobanka hirashada iyo hadafka hantidhowrka guud wuxuu tilmaamayaa hirashadu wuxuu tilmaamayaa in hantidhowrka guud si tayo iyo xirfad leh u guto waajibaadkiisa shaqo si loo gaaro la xisaabtan daah furan accontability and harassment hirasho xaqiijinta maamul dowladeed oo hufan saldhigna ay u yihiin dhaqangelinta xisaabtan dah furan iyo howlgal habaysan ee hay-adaha dowladda waa bugga labaad fulinta baaris madax bannaan oo ku salaysan i s s a waa international standard of auditing iyo habka xisaabaadka maamulka dowladda oo ahaa kuwii hore inoo jiray fulinta habdhaqan suurtogeliya ka hortagga xatooyo iyo ku dhaqanka shuruucda maaliyadda xisaabaadka iyo hantida dowladda sugidda in isaab in xisaabaadka iyo hantida dowladdu waafaqsan yihiin habka iyo xeerka maaliyadda iyo xisaabaadka koruqaadista aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha hanti dhowrka si loo guto waajibaadka xafiiska waxqabadka hanti dhowrka hanti dhowrka guud wuxuu baaraa dhammaan hay-adaha dowladda dhexe iyo dowladaha hoose dowladda dhexe markii laga hadlayo waa wasaaradihii iyo iyo waxa weeye iyo hay-adihii madaxa bannaana wuxuu warbixinada u gudbiyaa madaxweynaha dowladda puntland xisaab xir sanadeedka wuxuu toos ugu gudbiyaa guddoomiyaha golaha wakiilada luusashada hantida wuxuu u gudbiyaa xiraaliyaha guud ee dowladda si loo horgeeyo sharciga baarisaha hantidhowrku fuliyo waxaa ka mid ah baaris sanadeed qorshaysan ee dhammaan hay-adaha dowladda labo baaris qorshaysan ee hubinta xisaabxidka miisaaniyadda sanadka baaris aan qorshaysnayn oo oo oo oo ku timaada xaalado baarisaha waxaa fuliya kooxaha hanti dhowr oo ugu yaraan ka kooban saddex xubnood kooxdiiba howlgalka hanti dhowrka guud laba kun iyo afar iyo toban hanti dhowrka guud isagoo la saanqaadaya isbeddelka iyo dowladda u dhalatay puntland laba kun iyo afar iyo toban wuxuu ishordhigay waajibaad iyo shaqo fulin lagu salaynayo lagu tayeynayo hanti dhowrka guud laba kun iyo afar iyo toban si uu u guto waajibaadka ay farayaan dastuurka shuruucda iyo xeerarka dowladda puntland yoolka shaqadiisu waa xaqiijinta maamul dowladeed ay saldhigu yihiin hufnaan maamul iyo la xisaabtan daah furan hanti dhowrka guud isagoo hiigsanaya qodobadaa waxaa u suurta gashay fulinta kow koruqaadista xirfadda iyo aqoonta shaqaalaha hanti dhowrka guud waxaa la dhammaystiray march laba kun iyo afar iyo toban tababaro la xidhiira hanti dhowrka oo qabsoomay sebtembar laba kun iyo saddex iyo toban ilaa march laba kun iyo afar iyo toban u n d b waxay siisay shahaadooyin tababarkaas markuu dhammaaday waxaa kaloo bishii maarsi noo suurto gashay fulinta tababar ay noo fulisay u n d b fulisayna k b m g abril laba kun iyo afar iyo toban waxaa la fuliyey tababar tot oo ah training od training training waxaa wey tot waa tababarayaasha la rabo inay trainka bi tababarada bixiyaan ayaa la tababaray training of training lana siiyey madaxda iyo madax madaxda kooxaha hanti dhowrka labadaas tababar xubnihii dhammaystay waxay k b m g siisay shahaadooyin tababarka hore oo oo aan ahayn tood waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wakiilada march labaiyo toban laba kun iyo afar iyo toban waxay i o m hantidhowrka u soo xushay doctor cusmaan maxamuud cali oo ah khabiir la taliye iyo tababare ka xeel ku xeel dheer aqoonta xisaabaadka iyo hanti dhowrka tababarada joogtada ah ee uu bixiyo waxay kaalin weyn ku leeyihiin isbeddelada iyo tayeynta ka jira hantidhowrka guud laba kun iyo afar iyo toban tababarada qabsoomay waxaa ka mid ah kuwa lagu gaaray in xubno ka mid ah xafiiska ay qaataan shahaado aka certificate international auditing ay qaataan tababaradaas oo i o m gacan ka geysatay hase yeeshee taageero taageero tababarid iyo gacansiin joogto ah uu ku uu ka geystay khabiir uu ka geystay khabiirka iyo la taliyaha doctor ma doctor cusmaan toddoba xubnood oo kalena waxay ku jiraan tababarka sifa ee world bank ugu deeqay oo ka socda jaamacadda bariga africa iyo jaamacadda puntland intaas waxaa dheer tababaro luqadda ingilishka ah lix bilood ah oo socda saddex iyo toban xubnood oo hantidhowka ka mid a baa qaata si tayada xafiisku kor loogu loogu soo qaado waxaa laba kun iyo saddex iyo tobankii ku soo biiray ku soo biiray saddex internetship sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankiina waxaa ku soo biiray laba internetship dhallinyarada ka baxday jaamacadda ee cilmiga xisaabaadka iyo maaliyadda ay soo barta ayaa sanad walba waxaa la yidhaahdaa si loo taliyayo xafiiska iyagana ay ugu noqoto shaqaaleyn in sanad walba lagu soo qoro saddex ama laba ama afar laba internetship cusub oo ayagu qortay hanti dhowrka lana shaqeeya xafiiska iyo khabiirka la taliyaha doctor cusmaan okay oo kaalin weyn ku leh isbeddelka iyo tayeynta hantidhowrkaas okay labo dib u ogis strategic balan laba kun iyo afar iy toban laba kun iyo sideed iyo toban iyo miisaaniyadda hanti dhowrka guud waxaa dib u ogis iyo sixitaan lagu sameeyey strategic balaankii laba kun iyo afar iyo toban laba kun iyo sideed iyo toban la diyaariyey juun baa juun laba kun iyo juun laba kun iyo saddex iyo tobankii baa la diyaariyey wuxuuna dhammaystirmay abril laba kun iyo afar iyo toban habeynta iyo qorsheynta baarisaha hantidhowrka markii tababaradii la qaatay waxaa lagama maarmaan noqotay in sidii hore oo loo shaqayn jiray wax laga bedelo marka baaristii iyo warbixinadeedii iyo broseskee maraysay oo dhan dib u habeyn ayaa lagu sameeyey waxaa dib u habeyn kale oo lagu sameeyey qaabka qorshaha howlgalka baarisaha wasaaradaha hay-adaha madaxa bannaan iyo dowladaha hoose waxaana baarista loo kala qorsheeyey afarta guddoomiye ku-xigeen baarisaha la fuliyey janary ilaa abril laba kun iyo afar iyo toban waxaa ka mid a wasaaradda maaliyadda waxaa laga baaray baaris iyo hubin xisaabirkii laba kun iyo saddex iyo toban oo juun laidin soo gudbiyey xafiiska cashuuraha beriga boosaaso janary ilaa julay baa la baaray xafiiska cashuuraha xafiiska gobolka nugaal waxaa la baaray janary ilaa iyo abril xafiiska xisaabaadka gobolka sool waxaa la baaray janary ilaa abril wasaaradda ganacsiga waa wasaaradda waa la baaray xafiiskeeda boosaaso iyo xafiiskeeda garowe labadaba wasaaradda dekedaha wasaaradda qorsheynta wasaaradda duulista hawada wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose wasaaradda amniga iyo d d r wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasaaradda caafimaadka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo ciyaaraha wasaaradda horumarinta haweenka iyo iyo arrimaha qoyska wasaaradda shaqada iyo wasaaradda horumarinta haweenka iyo wasaaradda amniga saddexdaas hawshooda weli waa socotaa hay-adaha madaxa bannaan hay-adda daryeelka bulshada hay-adda baak dowladaha hoose dowladda hoose garoowe dowladda hoose boosaaso dowladda hoose qardho dowladda hoose ey dowladda hoose bayla dowladda hoose jariiba dhammaan hay-adahaas aan dhammaan hay-adaha aan la baarin waxay leeyihiin qorsho baaris waxayna dhamaystimayaan december laba kun iyo afar iyo toban marka laga reebo xisaab xirka laba kun iyo afar iyo toban oo baaristiisu dhama dhammaystirmayso juun laba kun iyo afar iyo toban insha allah caqabadaha ka hor yimid baarisaha mudanayaal xoogaal waxaa u tihiin mudane guddoomiye mudanayaal xoogaal waxaa u tihiin arrimaha ka jira maaliyadda iyo xisaabaadka hal keliya caqabadahan halka aan kusoo xuseynaa waxay ka mid yihiin xaaladaha jira qayb ka mid shuruucda maamulka maaliyadda xisaabaadka iyo hantida dowladda oo ah kuwo gaboobay oo aan waktigii oo aan waktiga la socon karin una baahan dib u eegis lixdamaadkii wixii la sameeye wey lagumana dhaqmo oo si buuxda looguma dhaqmo ku dhaqan la-aanta shuruucda maamulka maaliyadda iyo xisaabaadka dowladda financial and accounting procedures and regulations of accounts of the state and store regulations store regulations maba lagu dhaqmaaba